kalaamka iyo fasaaxadiisa maadaamuun kelmadda ka soo baxnay kalaamkii ayuu doonayaa sheekhu inuu inoo bayaamiyo wuxuu yidhi fasaaxada kalaamku waa salaamatuhu inuu kalaamku ka badbaado bacda fasaaxati mufradaatihi mufradaadku intay fasaaxo yeesheen kadib mimaa shay inuu ka badbaado yubhimu qarinaya macnaahu macnihiisa qarinaya oo wayaxuulu kala dhex gelaya duuna almuraadi muraadkii looga jeeday minhu isaga wa tataxaqaq way xaqiiqoobaysaa fasaaxatuhu fasaaxadiisu bikhuluwihi inuu ka madhnaado ayay ku xaqiiqoobaysaa min sittati cuyuubin lix ceebood halkaa shalay markaynu lixda ceebood sheegaynay labada ugu dambaysa ayaan idinku yidhi kuma waafaqsanin sheekha kafratu kafratu takraarka iyo tataabucu idaafaadka kitaabkeennani qaybta hoose ayuu ka qabanayaa inaan lagu waafaqi karaynin labada ah isaga ayaa qaybta hoose kaaga qabanaya laakiin qaybka qaabkaa uu u qabtay sheekhu taqriirkaa yadhi qaabkaa uu qabtay laftarkiisa kuma si yar waafaqsaniye ha qabtoona laakiin qaabku u qabtaan isna ku yar diidanahay waayo qaabku u qabtay wuxuu yidhi waxa lagu soo celin karaa buu yidhi labadaa ceebood tanaafurkunbaa dib loogu soo celin karaa buu yidhi tanaafurkii kolkuu hadalkaa sheegay hadalkaasu muctamed ka dhigay ayuu yidhi haddana calaa anna bacdahum kolkaa bacdi kolkuu cibaareeyey hadal una ictimaad siinayn weeyaan kan dambe kan dambeanaa muctameda kan uu leeyahay calaa anna bacdahum kaasaa muctameda waayo kafratu kafra tataabucu idaafaat kitaabka qur'aankaay dhex dhaceen waana la hubaa maadaamu shaygii kitaabka qur'aankaa dhex dhacay ma daliilkanaad u baahan tahayba uma baahnid haddaba in bacdiba la yidhaahda maahee waa in qowlka xaqiiqda ah laga dhigo weeyaan qowlka xaqiiqda ah in laga dhigo weeyaan kolka calaa anna bacdahum bacdigaasaan diiday uu cibaareeyey inkastoo qaacida ay jirto culimmadu ay qoraan oo ah kelmadda calaa anna ah haddaad aragto hadda waa qaacido kuliye ah calaa anna haddaad aragto macnaheegu waa wa taxqiiq calaa anna meel kastood calaa anna ku aragto waa wa taxqiiq xawaashida adeegsata inta badan iyo kitaabta shuraaxda mufasiriinta oo kalead ka heli kartaa calaa anna bay ku odhanayaan inta badan dee bacdi in la raaciyaan diidayaaye calaa annadu taxqiiq bay ahayd calaa anna adigoo taxqiiqii siiyey inaad bacdi ka daba keento ayaa ceeba fasaaxatu lkalaami kalaamka fasaaxadiisu salaamatuhu badbaadidiisa weeyaan bacda fasaaxati mufradaatihi mufradaadkiisu intay fasaaxo yeesheen kadib uu badbaado mimaa kiina uu ka badbaado yubhimu qarinayey macnaahu macnihiisa qarinayey oo wayaxuulu kala dhex gelayey duuna almuraadi minhu isaga iyo wixii looga jeeday wa tataxaqaqu way xaqiiqoobaysaa fasaaxatuhu fasaaxadiisu way xaqiiqoobaysaa bikhuluwihi ka madhnaantiisa ayay ku xaqiiqoobaysaa min sittati cuyuubin lix ceebood uu ka madhnaado waa in lix ceebood laga waayo buu ku leeyahay lixdaa ceebood marka laga waayo ayaa la odhanayaa kalaam fasaaxo leh kow tanaafuru lkelimaat mujtamicatan kelmado kale ordaya waa in laga waayo tanaafuru lkelimaat wax la yidhaahdo kelmaduhu yayna kala ordin haddii aad hesho kelmado kale ordaya fasaaxo ma yeelanayee la soco mar kastoo tanaafurulkelimaad aad hesho wax fasaaxo ah oo halkaa iman karaa ma jiro tanaafurulkelimaat mujtamica buu leeyahoo carabka ku kulmaya mar alle markay kelmadaha badani kulmaan ay carabkaaga ku kulmaan ayay kala ordayaan laakiin haddayna mujtamico ahayn oo kulankaasi una jirin ma kala ordayaan waa kelmaddii shalay toole aynu wax ka yar taabanaynay aynu lahayn kelmadahaas marka lagu celceliyo way kala ordayaan tusaaluhu wuxuu noqonayaa kelmadaha kala ordaya mutanaahi iyo hayru mutanaahi buu u kala kacaaye wa qabru xarbin bimakaanin qafrin walaysa qurba qabri xarbin qabrun beydkaa shadrigiisa dambe walaysa qurba qabri xarbin qabrun haddaad ku celcelisid waa beydkaynu lahayn saddex jeer haddaad tidhi nin odhan karaa ma jiro ilaa wuu kufayaa waa inagii lahayn kolkaa kufidda loogama jeedo adoo taagan baad dhulka ku dhacaysaaye waxa weeyaan beydka ayaa kaa jabaya beydkaa kaa jabaya weeyaan macnuhu walaysa qurba qabri xarbin qabrun hadda haddaad layse keligeed ku hadashid layse haddaad keligeed ku hadashid maaha ma kala ordayso qurbana haddaad tidhaha ma kala ordayso qabri haddaad tidhaha ma kala ordayso xarbi haddaad tidhaha ma kala ordayo kolka laakiin mujtamico markay tahay unbay kala ordaysaa markii intan laysku keeno soo noqnoqodkan qaafkan iyo ba'dan iyo ra'dan ma arkaysaa soo noqnoqday marka intaa laysku keeno ayay kala ordayaanoo kuma hadli karaysid waa tanaafuru lkelimaat kelmado kala ordaya weeyaan kaasi kelmadihii oo aad u kala ordaya welibana ka labaadna waa dacfu taaliif dacfu taaliifku waa maxay waa kalaamkan oo khilaafa naxwihii iminka waxa lagaaga baahan yahay haddaad doonaysid inuu kalaamkaagu fasaaxo yeesho inaad naxwiile noqotid naxwo oo dhan ba haddaba halkan cilmigii naxwada oo dhan baa isna halkaas soo gelaya sidai u dhanna halkaas soo gelaya waa dacfu taaliif waa inaadan naxwada khaldin oodan naxwada meel kaga dhicin waa inaadan naxwada khaldin kolka lagu leeyahay maaha macnuhu haddii aad faacilkii jirto ama aad mafcuulkii rafciso kalaamkaagu waa bilaa fasaaxo oo dacfu taaliif buu qabaa maaha macnuhu saa maaha kaasi waa khalad baa layidhaha khat- khalad baa layidhaha cad oo faaxish ah balaaqana ma yeelanayo kalaamka carbeedna wuuba ka baxaya laakiin maxaa looga jeedaa dacfu taaliifku waxa weeyaan mas'ale naxwada laba wej kule laba madhab ay ku jiraan ood madhabka qawiga ah intaad garab marto madhabka daciifka ah aad qaadato masaladaasaa dacfu taaliif la yidhahdaa waa mas'ale laba wej la weeyaan laba wej kolkaa wejkii mashhuurka ahaa baad garab martay maxaanad qaadatay wejkii daciifka ahaa baad qaadatay dacfu taaliif meel kastoo dacfu taaliif la helo kalaamkaasi bilaa naxwu noqonaya waxaa ka mida tusaalaha haddaan soo qaato shaacirka odhanaya khalat ilbilaadu min alghazaalati laylaha faacaadahaa kallaahu kay laa taxzana faacaadahaa kallaah naxwadu waxay sheegtay qaacido odhanaysa laba damiir haddaad aragto laba damiir labadaa damiir ficilka labadaba mutasil ugama wada dhigi kartid hadda iska ilaali damiirku mutasil iyo munfasil sawma kala aha laba damiiroo isku xiga ficilka mutasil ugama wada dhigi kartid haddaad mid mutasil ka dhigto ka kale ayaad munfasil ka dhigaysaa labada damiiroo isku xiga noocaas qaacidada noocaasa midna waa mutasil midna waa munfasil qaacidadii nooca ahayd inaad mid mutasila iyo mid munfasila ka dhigto ayuu ninkani khilaafay oo faacaadahaa kallaah buu yidhi faacaadahaa haadaasi sow damiir mutasila maaha kaafka ku xigaana damiir labaadoo mutasila sow maaha dee lama ogolo khalad weeyaan xaggii naxwada laga galay waa dacfu taaliif weeyaan masaa'il noocani way bannaan yihiin masaa'il noocan oo kaliya way bannaan yihiin laakiin waa dhowr baab waa sa'ale iyo baabkeygaa la yidhaha baabu sa'ala iyo baabkeyga ayaa loo yaqaanaa kaasina waa dacfu taaliifkii tacqiidka lafdigiihi waa maxay tacqiidka lafdigii waa shardiga saddexaade waa adiga oo ereyadii naxwada lagu yaqaanay ama alfaadii muratabka ahayd kala horraysiiya tusaale ahaan sifadiyo mawsuufku so wax isku xiga ma ahayn haddaad hadal ajnebiya u kala dhexaysiisid maa la garanaya mudaafkiiyo mudaafun ilayhigu so iskuma xigi jirin haddaad shay ajnebiya kala dhex dhigtid ka waran miyaa la garanayaa waa maya sow ma ahayn adigu haddii ereyadii mutalaazimeynka ahaa aad a- hadal ajnebiya kala dhex dhigtid ama taqdiim iyo ta'khiir intaad samaysid khabarkii xagga dambe yaalay ayaad xagga hore marisay mubtadihiina xagga dambaad dhigtay waxyaw kale iyo fasalaad badanna waad kala dhex gelisay tacqiid lafdiyaa la yidhahdaa kolkaa tacqiidkaasi lafdiga ayuu ka dhacayoo alfaadii baad istaba marmarisay macnihii baa mucaqad oo la garanaynin sababta keensatay mucaqadnimadaasina waa alfaadan aad kala horhorraysiisay maxaa ka mida markaa alfaadda la kala horhorraysiinayo waxaa ka mida ninka shaacirkii odhanaya wamaa miluhu fi nnaasi ilaa mumallakan abuu ummihi xayun abuuhu yuqaaribu waa beydan maalin dhow soo tilmaamaynay beydkaa macnihiisa dee yaa garanaya mooyi markaynu halkiisa gaadhnun baynu arkaynaa insha allahu tacaala isaga markaynu u tagno ayaynu arki doonaa waa tacqiid lafdiya tacqiidka macnawigiihi waxa weeyaan ereyada kalaamka waa inta badan kinaayooyinkii iyo xaggii weeyaane kalaamka waxaa jira kinaayooyin baa jira la isticmaalo hadal intaad sheegto ayaad kinaaya ahaan wax uga qaadanaysaa kinaayadaasi kasratulwasaa'id iyo qilatulwasaa'id labadaba way ku kala til- way ku kala sifowdaan haddaba ama kasratulwasaa'id aynu qaadanno ama qilatulwasaa'id aynu qaadanno eh mar kasta oo halkaa kinaaya ay timaaddo haddii kinaayadaasi macnihii looga guuri lahaa macne munaasiba uu noqon waayo oo luqada lagu yaqaanay waxaa la odhanayaa waa mucaqad tacqiid baa la odhanaya ayaa meesha yaalla tacqiid baa meesha yaalla tacqiidkaa meesha yaallaana wuxuu noqonayaa tacqiidkaasi wuxuu noqonayaa tacqiidkaasi mid ka dhashay baynu odhanaynaa maxay muxuu ka dhashay tacqiidkaasi wuxuu ka dhashay wasaa'ida badan ee macnahan laga guuraya iyo ka loo guuraya u dhexeeya tusaalaan ku siinaya haddaba waxaa jira nimankan culimmadu ama nimankii carbeed waxa lagu yaqaanay waxa lagu yaqaanay inay murugada waan murugoonaya ninku kolkuu leeyahay waan ilmaynaya inuu yidhaahdo ilmuu sheeganaya taas ay ilmaynaysa buu odhanaya muxuu laakiin uga jeedaa ilmadaa werwer buu uga jeeda waa kinaayo ilma kama socoto laakiin waan ilmaynayaa buu ku leeyahay been ma noqonayse waa kinaayo kolkaa mar kastood ilmo aragto ilmadan waxa ka dhalanaya oo laasimka ah ee ilmadan werwer oo nin ilmaynaya muna nin werwersanuun ahayn nin ilmaynaya haddaad ilmaba aragto muna meesha werwer oolin kol hadday saa tahay werwer bay ilma iska qaadan jireen waan ilmaynayaa buu ku odhanayaa arrinkaa wallahi anu waan ka ilmaynayaa buu ku odhanayaa bimacnaa waan ka werwerayaa weeyaan haddaba macnahaasi waa sax waa macno saxa oo carabi la yaqaani noocaa inay adeegsato laakiin farxadda marka la faraxsan yahay ilma may timaadaa waa maya sow maaha indhahaygaa i engegaya haddaad tidhaahdood farxad uga jeedid ka warran lama yaqaano nooca carabi mayna aqoonin hadduu ninku yidhaha indhihii baa iengegan indhihii baa iengegan hadduu yidhaahdo bimacnaa waan faraxsanahay in looga jeedaa waa khalad haddaba nin shaacir carbeeda baa yidhi indhihii baa iengegan kiyo u jeedaa waan faraxsanahay khalad weeyaan indhuhu indhihii baa iengegay hadduu ninku yidhaahdo waan ilmeeyey ilmeeyey ilmeeyey ilme sax hadda macnaha saxda ee carabi iyo soomaali baa isla taqaano indhihii baa iengegay hadduu ninku yidhaha waan ilmeeyey ilmeeyey ilmeeyey oo ilmo ayay indhihii waayeen oo kadib bay ilmo waayeen iyagoo ilmo looga baahan yahay ayay ilmo heli waayeen weeyaan macnuhu soo saa maaha waaba nin warwarsanba kolkaa indhihii baa iengegan hadduu ninku yidhaha wuu warwarsan yahay waa nin intuu ilmeeyey ilmeeyey ilmadii ay ka dhammaatay weeyaan soo saa maaha kolkaa uu khaldamay baynu odhanaynaa gabayga gabayaagaasiyo tacqiid macnawiya ayaa meesha yaalla ayaynu odhanaynaa isagana kasratu takraar buu yidhi oo kasratu takraarka miyaynu ku raaci karnaa waa maya kasratu takraarka kumaynaan waafaqin tataabucu lidaafaadna kumaynaan waafaqin lixdaasuu sheegay alawalu ka koobaad lixdaasuu sharxayaayo hadda eeg alawal ka koobaad tanaafulu lkelimaati kelmadaha oo kale orda weeyaan mujtamicatan xaalada ay yihiin kuwa urursan oo kulmay an takuuna alkelimaatu kelmaduhu inay noqdaan weeyaan saqiilatan kuwa culus min tarkiibihaa tarkiibkooga isku keenidooda maca bacdihaa barhkood barhka kale la tarkiibiyey ayay cuslaanayaan cala samci samciga ayay ku cuslaanayaan casirata nudqi hadalkooguna casiir buu noqonayaa bihaa iyaga lagu hadlo mujtamicatan iyagoo urursan cala lisaani hadalka ku kalaam carabka ku urursan tanaafurulkelimaatku waxa weeyaan adigoo kelmadda ku hadli kari waaya mar alla markay kelmaddii kaa soo bixi kari weyday kugu dhegto ayaa la odhanayaa meeshan tanaafur baa yaalla tanaafur alkelimaat baa yaallaa la odhanaya markaa waa tanaafur alkelimaat kaasi waad aragtaa wain kaana haba ahaade buu ku yidhi kullu juz'in qayb kaste oo min alkalaami ka tirsani cala infiraadihi kelidii fasiixan mid fasiixa hadda laakiin kelmadda haddaad gaar u qaadato ma aha kelmaddaasi midaan lagu hadli karin oo tanaafurulxuruuf kuma jirto oo iminka qabri si fudud baad ugu hadlaysaa xarbina si fudud baad ugu hadlaysaa qurbina si fudud baad ugu hadlaysaa laakiin markaad intaa isku keento ayuu ayuu culays meesha ka dhalanaya waad fahantaan u malaynayaa watanaafuru tanaafurku nawcaani waa laba nooc shadiidu hiqali mid culayskiisu aad uu u adag yahay ka shadri taani waa qaybta labaad oo fii qowlihi ninka gabayaaga ah qowlkiisa ah fii qowlihi buu yidhi damiirkaasi cid alle cid uu noqonayo lama garanayo fii qowlihi shaaciruun baad u celin kartaa alla wuxuu noqonaya lama garanayo waayo shalay baynu soo sheegnay beydkan inuu jin lahaa oo dee insibo uuna lahayn maadaama beydkan insibo uuna lahayn yaad u celinaysaa qowlka yaa fii qowlihi kolkaad tidhaahdo waayo qowlihidu wuxuu yidhi wa qabru xarbin bimakaanin qafrin walaysa qurba qabri xarbin qabrun wa qabru xarbin ninka xarbiya qabrigiisu bimakaanin makaan buu ku yaallaa qafrin oo cidlaah meel cidlaah oo lama degaan ah ayuu ninkaa qabrigiisu ku yaallaa walaysa ma aha qurba qabri xarbin xarbi qabrigiisa agtiisa qabrun qabri kalena qabrigiisaa qabri kaloo agtiisa ihna ma jiro buu ku leeyahay haddaba inagu waxaynu uga jeednaa kalaamkaasi waa bilaa fasaaxo sababtu waa maxay uu bilaa fasaaxo u noqday wuu yar culus yahay marka lagu hadlo aad buu u culus yahay walaysa qurba qabri xarbin qabruun aad buu u culus yahay soomaaligana waynagii shalay sheegaynay kelmadihii marka laysku keeno aan lagu hadli karaynin waa keenan oo kale weeyaan ka ka shadiidka ah shadiidu hiqalku waa kaa tusaalihiisu ka labaadna khafiifu hiqal mid culus oo laakiin culu culayskiisu uu sahlan yahay weeyaan wuu culus yahaye culayskiisu kaa hore wuu ka sahlan yahay waa naxwu qowli abi tamaam hadduu ka hore gara garanayo gabayaaga sidan oo kale uu caddayn lahaa qowli abi tamaam ninkan abi tamaam baa la yidhahdaa waa nin caan ah oo la wada garanayo mashhuura waa haniyun can tacriif abi tamaam waa gabayaal la yaqaano weeyaan abi tamaam baa nin ammaanaya ninkan uu ammaanaya waa nin deeqsiya ummadda oo dhan ayay deeqdiisu wada gaadhay siduu tilmaamanayo kolkaasuu yidhi kariimun mataa amdaxhu amdaxhu walwaraa macii waidaa ma luumtuhu luumtuhu waxdii kariimun horta ninkani waa deeqsi buu yidhi taa layskuma hayo inuu deeqsi yahay mataa amdaxu mar alla markaan ammaan is idhaahdo amdaxu ninkaa waan ammaanayaa walxaal arwa alwaraa makhluuquna macii maciga uu yahay haddaan ammaanon ammaantiisa ku hadlo makhluuq oo dhan ina ammaantaa unbuu igula hadlayaa buu yidhi waa la wada ammaanayaa buu yidhi waayo ninkan waa nin deeqsi oo nin kastaba deeqsi deeqsiisii baa dee u gashay wa idaa maa lumtuhu haddaan canaantana lumtuhu waan canaananayaa waxdii keliday aniga oo cid ila canaanataan waayayaa buu yidhi dee inaan gar inuu kolkaa gar daran yahay buu sheegayaa xataa canaantan ma mudanin kolkaa waad aragtaayoo sidii u ammaanay haddaan ammaanba isidhaa buu yidhi ninkaa kun qof baa iga soo garab kacaya oo waa runtaa ile buu yidhi kolkaa waxay tilmaamaysaa deeqsi inuu yahay ama nin qaaliya inuu yahay halkan wuxuu ka dambaysiiyey wa idaa maa lumtuhu xataa kelmaddana ammaana waidaa maalumtuuda maad arkaysaa madxiga maxaa ka soo hor jeeda hija oo cay asaw ma ahayn ma weydaa hajawtuhu buu yidhi carabkaba uma soo badan ninkaasi cay wax lagu soo hadal qaadi karaba ma aha weydaa hajawtuhu kabadaa buu leeyahay isagu cayba maaha wixii siiyo waa canaan canaanta iyo caydu way isdhahmaane ma garanaysaa kolka cay loomaba ogolo weeyaan isaga wax cay la yidhaa loomaba ogole haddaan laakiin yar canaana is idhaahdana kelidee anoo a un baan isarkaya cid ila canaanataan waayaya tanna waan ku gardaranahay canaanta iyada laftirkeega waayo kelinimadana daliil ah wuxuu doonayaa inuu yidhaahdo halkan si qalbaa yaalla kalaamkanina waa bilaa fasaaxa fasaaxa la'aantana waxaa keensaday tanaafur lkelimaat kariimun mataa amdaxu amdaxu walwara amdaxu amdaxudaa soo noqnoqotay in yaro siqalay leedahay ma dareemaysaa kariimun mataa amdaxu amdaxu walwara waa daalki iyo xadaa yare isku yimid ee la soo celceliyey amdaxu amdaxu inkastoo kelmaddaasi khalad ay tahay daalki iyo xada isku yimiddaasi waa khalad iska dhaaf waa kelmadda soo noqnoqotay baynu odhanaynaa daalki iyo xada maaha laakiin sheekeenani waa laga yaabaa daalki iyo xada inuu ku yidhaahdee ha qaadanin intaa yaree taqriirkii daalki iyo xada hadduu ku yidhaha soo noqnoqotay ha ka dhegaysanin sababta maad garanaysaa aan looga dhegaysanaynin daalki iyo xadu tanaafurulxuruuf weeyaan inaguna tanaafurulxuruuf waa horaynu ka soo baxnay waa markii la joogay fasaaxatulkelimaat iminka fasaaxatulkalaam baan joognaayo maba aha xuruuf waxa la eegayaay waa kelimaad kolkaa waa tanaafurulkelimaad iminka inaad inaad inaad tacliiljirtid weeyaan kolkaa daal iyo xa sheekheennana odhanayo waa daalka iyo xa'da ha ku waafaqin daalka iyo xa'da uu sheegayo athaanii ka haanigiihi dacfu taaliifi dacfu taaliif weeyaan an yakuuna alkalaamu kalaamka u ahaada weeyaan jaariyan mid ku dureersanaya calaa khilaafi maa kii khilaafkii ushtuhira mashhuurka ahaa min qawaaniini naxwi naxwada qawaaniinteedana mashhuurka ka ahaa almuctabarati ee muctabarka dacfu taaliifka muxuu yidhi waa maxay buu yidhi dacfu taaliifku waa kalaamka oo noqda buu yidhi mid ku dureersanaya calaa khilaafi mashtuhira mashhuurka khilaafkiisu waa maxay waa weji saxiixa saw maaha qowl jira saw ma aha waanigii kugu lahaa markii horeen halka hore soo maraynay dacfu taaliifku waa mas'alada naxwada oo laba weji leh oo wejka mashhuurka aad garab marto wejka hayru mashhuurka ana aad qaadato laakiin wej khaldanba haddaad ku dhacdo marka koobaadba dee dacfu taaliif maaha kaasi kalaamkiiba uu ka baxaya dacfu taaliif an yakuuna inuu ahaado weeyaan alkalaamu kalaamku inuu ahaado weeyaan jaariyan mid ku dureersanaya calaa khilaafi maa kii khilaafkii ushtuhila la shuhreeyey min qawaaniini naxwi naxwaha qawaaniintiisa laga shuhreeyey almuctabarati ee la ictibaariyo cinda jumhuuri alculamaa culimmada jumhuurtooda cindigooga waa maxay kaasi bal joogay ka wasli damiirayni waa laba damiir ood mutasil ka dhigto mar qura laba damiir ood mutasil ka wada dhigto laba damiir ood mutasil ka wada dhigto laakiin baabkii dee la ogolaan aan ahayn fasayakfiikahum ullah saw ilahay ma odhan fasayakfiikahum ullah halkaa laba damiir oo mutasiliina yaalle ma arkaysaa dee kafaada waa laogol yahay iyada baabkiisa ale iyo kafa iyo ba acdaa iyo baab laogol yahay baa jira baabkani shaacirkanine badan la ogolayn buu laakiin ku dhacay ka wasli damiirayni waa labada damiir oo la wasliyaba wa taqdiimi hayri alacraf ka acrafkaa hayrkii oo la hormariyo minhumaa labada damiirkii oo ka tirsan cala alacrafna laga hormariyo hayrilacrafkii baa acrafka laga hormarinaya waa maxay acraf iyo acrafkanuu sheegayaana sidaad og tahay damaa'irtu way kala macrifaysan tahay ayaa macrifaysan damaa'irta damiirulmutakalimkaa macrifaysan saw maaha ayaa ku xiga damiirulmukhaadabka saw maaha yaa ugu liita xagga macrifada damiirulghaayibkaa ugu liita haddaba haddaad laba damiir aragto daa'iman waxaa la hormariyaa siday u kala acrafsan yihiin damiirulmutakalimkaa xagga hore la mariyaa damiirulmukhaadabkana waa lagu xijisiiyaa damiirulghaayibkana waa loogu dambaysiiyaa oo hadday kulmaan damiirulmukhaatab iyo damiirulghaa'ib keed xagga hore marinaysaa mukhaadabka ilaahay aayaddan qur'aankaa fasayakfiikahum ullah fasayakfiika kaafkaasi saw kuma dhacayo nebiga kolkaa waa damiirulmukhaadab humta dambana yay ku dhacaysaa damiirulghaa'ib saw ma ahayn kolkaas siday u kala acrafsan yihiin baa loo kala hormariyaa haddaba haddaad cagsi ka dhigto oo damiirulghaa'ibka damiirulmutakalim ka horraysiisa ka warran ama damiirulghaa'ibkaba damiirulmukhaadabad ka horraysiisa ka warran khalad baad gashay oo damaa'irtu dariiqii ay lahaayeen ay macrifadoodu ay ku kala salaysnayd ayaad khilaaftay athaani ka haanigiihi dacfu taaliifi dacfu taaliif weeyaan an yakuuna inuu ahaado weeyaan dacfu taaliifku alkalaamu kalaamku inuu ahaado jaariyan mid ku dureersanaya calaa khilaafi maa kii khilaafkii ushtuhira la shuhreeyey min qawaaniini naxwi naxwada qawaaniinteeda laga shuhreeyey almuctabarati ee la ictibaariyo cinda jumhuuri alculamaa culimmada jumhuurtooda cindigoogana lagu ictibaariyo ka wasli damiirayni labada damiir oo mutasil laga dhigaba weeyaan wa taqdiimi hayri alacrafi ka acrafkaa hayrkii oo la hormariyo weeyaan minhumaa labada damiir isagoo ka tirsan cala alacrafina laga hormariyo maca annahu kii oo hadda isaguna yajibu alfaslu fasligu uu waajibay fii naxwi haada yajibu alfaslu fii naxwi haada yajibu alfaslu fii naxwi haada waa masalada hore waslu damiirayn labada damiir ee mutasilka laga dhigayo in midkood munfasil laga dhiga ayaa dee waajiba yajibu alfaslu fii naxwi haada mid baa munfasil in laga dhigaa oo asalba waxaa jira labada damiir kolkay kulmaan midna munfasil baa loogu dhawaaqaa midna mutasil baa loogu dhawaaqaa ka qowli lmutanabbi mutanabi ninkii la odhan jiray nebinimada sheegtay ee shalay aynu soo maraynay ninkii baa kolkaa hadalkan iminka tirinaya wuxuu yidhi
خلت البلاد من الغزالة ليلها فأعاضها, ك... فأعاضها كالله كي لا تحزن khalad way ka maran tahay buu yidhi albilaadu waddankii min alghazaala bahashii khazaalada la odhan jiray waddankii wuu ka maran yahay waadhay way ka maratay buu yidhi leylahaa habeenkeegii xat maalinka iska daayo habeenkeegii baa habeenkii baadan helaynin buu leeyahay faacaadahaa kallah ilaahay wuxuu ci- ciwad buu ilaahay kaa siiyey iyadii kay laa taxsana si aadan ugu murugoonin ilaahay baa ciwad kaa siiyey haddaba halkaa acaadahaa uu leeyahay acaadahaaka laba khalad baa ku jira labada khaladee ku jiraa waa maxay midi waa mide laba damiir ayuu labadiiba maxay muntasil ka dhigay maxaana loo baahnaa inuu mid munfasil ka dhigo fa acaadahaa iyaaka inuu yidhaah ama fa acaadaka iyaahu inuu yidhaah oo kolba midku doono uu munfasil ka dhigo saasuu awoodu lahaa kolkaa laba damiir oo mid ahaan munfasil laga dhigi lahaa ayuu labadii damiirba muntasil ka dhigay kaa waynu fahanay sow ma aha waa bilaa fasaaxa oo dee labadii khalad naxwadii buu khalad ka galay khalad labaad buu galayoo faacaadaha kallah ma arkaysaa labadan damiir way kala macrifaysan yihiin oo kee macrifaysan dee damiirka damiirulmukhaadabka macrifaysan keena laga macrifaysan yahay damiirulghaayibkaoo haada ah kolkaa yaa taqdiimka lahaa xaggan haddaynu ka egnana damiirulmukhaadabkaoo kaafka ayaa taqdiimka lahaa kaafkii buuna ta'khiiriyey oo haadii buu taqdiimiyey halkaasina waa khalad labaadee ma arkaysaa
خلت البلاد من الغزالة ليلها فأعاضها كالله كي لا تحزن waa kala idmaar oo kaleba weeyaan tusaale yowgii baa inoo socdee waa adigoo damiir u sameeya qabla dikri marjicihi marjiciisiiba adoon sheegin lafdan xagga lafdi ahaan iyo wa rutbatan rutba ahaan iyo wa xukman xugum ahaanba fii hayri abwaabihi abwaabtiisa waxaan ahayn wuxuu yidhi naxwada waxaa lagu yaqaanaa waxaa naxwada lagu yaqaanaa cawdu damiiri ilaa muta'akhirin lafdan wa rutbatan wa xukman naxwada hadda wa xukman ma yidhaahdiin balaaqada sheekhana kusoo darsadee cawdu damiiri ilaa muta'akhirin lafdan wa rutbatan he mamnuucun aw gayru jaa'isin ilaa fii sita masaa'ila fii gayri abwaabii kolku ku leey waa lix mas'aladood lix mas'ale ayaa jirto la ogol yahay lixdaa mas'ale waxa aan ahayn lixdaa su'aalood waxa aan ahayn damiirku wax ka horreeyuunbuu u noqdaaye wax ka dambeeya uma noqon karo wax ka dambeeyaoo lafdan wa rutbatan hadda kaga dambeeya lafdan wa rutbatan lafdan waa nudqiga wa xagga ka dambeeya nudqi ahaan yaalla rutbaduna waa wax makaankiisuba marka horeba uu ka dambeeyey laakiin hadduu makaan ahaan ka horreeyo waa sax oo ru- ma- lafdi ahaan uun ka dambeeyo taasi waa sax wax lafdigi iyo rut iyo iyo iyo martabadaba ka dambeeya damiirku uma noqon karo buu ku yidhi haddaba hadday dhacdo ka warran haddii ay dhacdaba ka warran arrinkaasi uu dhaco oo la helo dee naxwadii baa khalad laga galay weeyaan wa kala idmaar qabla dikri marjicihi lafdan wa rutbatan wa xukman fii gayri abwaabihi lixdii baabna ma aha waa naxwu shaacirkan oo kaleba
ولو أن مجدا آخ لدى دهر واحدا من الناس أبغى مجده دهر مطعمان wuxuu yidhi walow ana majdan sharafi haddii akhla waarinayo adahra weligiiba waaxidan ruux oo min annaasi dadka ka tirsan sharaftu hadday ruux dadka ka tirsan waarinayso abqaa wuu waarin lahaa majduhu sharaftiisu adahra weligiiba mudciman ninkii mudcim ahaa mudcim nin wuxuu ahaa deeqtiyo welibana aad iyo aad u sharaf badan buu ahaa nin sharaf badan saaxibulkaraama ayuu ninkani ahaa aad u sharaf badan kolkaa ninkan gabayaagii wuxuu yidhi sharaftu hadday geerida difaacdo oo ruuxii samaynayey ee adduunka ku waarinayso ninkii mudcim la odhan jiray wuu waari lahaa oo sharaftiisiiba waarin lahayd laakiin taasi ma dhacayso oo sharafi ruuxna ma waarinayso ruux kasta oo sharaf badnaaba geeri buu ku dambaynayaa buu leeyahy haddaba beydkani waa bilaa fasaaxa kalaamkani fasaaxo ma leh sababtuna damiirkiibaa u noqday wax ka dambeeya lafdan wa rutbatan wuxuu yidhi walow ana majdan majdigu akhlada hadduu waarinayo adahra weligii waaxidan ruux hadduu waarinayo oo min annaasi dadka ka tirsan abqaa wuu baaqi yeeli lahaa majduhu majdigiisu adahra weligiiba mudcima ninka mudcima haddaba halkaa majdu baa arkaysaa majduhu ha baa ku jirta halkaas sow maaha damiirkaasi yuu u noqonayaa majduhu waa mudciman oo xagga dambe yaalla kolkaa damiirkani iminka sow faacilkii kuma jiro abqaa majdu sow faacilkii kuma jiro mudcimna sow mafcuulun bihi maaha faacilka iyo mafcuulun bihiga keeg koogee baa martaba dambeeya dee mafcuulun bihiga kolkaa mudcimkaasi waa muta'akhir martabatan kee lagu hor hadlay majdigaa iyo iyo mudcimkana majdigaa lagu hor hadlay mucimkaa dambe kolka martaba ahaanta mucimku ma dambaynin dee lafdi ahaanna u dambeeya xagga hadalkana u dambeeya kolka halkan waxaa ka dhacday cawdu damiiri ilaa mutaakhirin lafdan wa rutbatan rutba ahaan waa mafcuulun bihi oo mafcuulun bihigaa dee dambayn jiray ha-adu iminka mudaafkii mudaafun ilayhigu waa isku kelmad qurhawne waa faacilkii iminka meesheedii bay joogtay baad aragtaa kolka mafcuulun bihigaa martaba ahaan dambeeyey oo waa mutaakhirun mar- martaba lafdi ahaanna u dar- u dambeeyaayo isagaa dee xagga hadal ahaanna xagga dambe maraya walow ana majdan majdigu akhlada hadduu waarinayo adahra weligiiba waaxidan ruuxun oo min annaasi ka tirsan abqa waa waarin lahaa majduhu sharaftiisu adahra weligiiba muciman ninka mucima waad aragtaa halkaasna oo kalaamkaasi bilaa fasaaxu noqdo naxwadiiba meel lagaga dhacay lama ogolo inaad naxwada meel kaga dhacdo haddaba seed uga badbaadaysaa inaadan naxwada meel kaga dhicin dee naxwiilo noqo markaad naxwiilo noqoto ayuu kalaamkaagii ayaad ku hadlaysaa kalaam adan meella naxwadi kaga dhicin markaasuu noqonaya kalaamkaagiina kalaam fasaaxa leh asaaliska saddexaad atacqiidu lafdi waa tacqiidka lafdiga ah huwa tacqiidka lafdiga yihi kownu lkalaami kalaamkoo ahaada weeyaan khafiya dalaalati dalaaladiisu mid ay qarsoon tahay cala almacnaa macnaha uu ku tusiyo almuraadi bihi loo jeedo waa kalaamkoo macnihii mu- muraadka ama maqsuudka ahaa si toosa kuu tusin waaya toos hadduu macnihii muraadka aha kuu tusin waayo ayaa la odhanaya waa waa tacqiid lafdiya baa ku jira baa la odhanaya bixaytu si oo takuunu alalfaadu alfaadu ay u tahay welibana hayra muratabatin midaan tartiibsanayn sababta ay macnahani u qarsoomay alfaadaan tarti- tartiibsanayn tacqiid waa macnuhu la garan waayo lafdi waxaa loo yidhi in alfaadu ka dhashay dee waa tacqiid lafdi oo alfaadaan kala tartiibsanayn tacqiid lafdiya calaa wafqi tartiibi almacaani sida macnuhoogu u kala tartiibsan yahay ayna alfaadu u kala tartiibsanayn kolkaasaa lagu odhanaya halkan tacqiid baa yaal wayansha wuxuu ka dhalanayaa dalika alkhafaa qarsoonidaasi waxay ka dhalanaysaa min taqdiimin taqdiim aw ta'khiirin ama ta'khiir aw faslin ama kala faslin biajnabiyin ajnabi lagu kala fasliyo bayna alkelimaati kelmadaha allatii kelmadaha yajibu waajibka uu yahay an tatajaawara inay jaarto oo wayatasila bacduhaa barhkood uu la itisaalo bibacdin barhka kale wahwa madmuumun haddaba waa ceebe la soco liannahu yuujib wuxuu waajibinayaa ikhtilaal almacnaa macnaha ikhtilaalkiisii ayuu waajibinaya macnihii ayaa ikhtilaal samaynaya macnihii ayaa dhinmaya iyo wadiraaba macnihiibaa dee idiraab iyo isbaraambar samaynaya waa ka qowli lmutanabi mutanabi baa maanta hadalkiisii bilaa fasaaxa aynu ka dhigaynaaye muxuu yidhi mutanabi beytkan kolkuu ka hadlayay jafakat wahum laa yajfakuuna biha bihim shiyamun cala alxasabi alagari dalaa'ilu
جفخت وهم لا يجفخون بها بهم شيم على الحسب الأغر دلائل
jafakad alla ilaahay way faantay buu yidhi wahum iyagu laa yajfakuuna bihaa iyadoo uma faanaan bihim iyagiibay u faantay shiyamun shiyam iyo akhlaaq wanaagsan ayaa cala alxasabi sharaftii alagari aadka u iftiimaysay dalaa'ilu dalaa'il ku tusinaysa ah sharaftaa iftiimaysa alla ilahe akhlaaq wanaagsan baa ka dul muuqata buu leeyahay haddaba halkan beydkan macnihiisa balgaro beydkan macnihiisa balgaro taqdiim iyo ta'khiir baa dee ku jira Ta- taqdiim iyo ta'khiir ayaa beydkan macnihiisa ku jira kolkaa wuxuu yidhi khafa jafakat way faantay bihim iyaga ayay u faantay shiyamun ayaa faanay akhlaaq wanaagsan oo calal xasabi alaqar sharafta iftiimaysa dusheeda dalaa'ilu daliil u ah wahum hadda iyaguna laa yashfakuuna bihaa iyadoo uma faanaanay sharaftii baa nimankan u faanaysa buu yidhi sharaftaasina dalaa'il idil bay haysataa oo sharafteedan iyo qiimaheega ku tusinaysa laakiin hadda iyagu sharafta uma faanaan halkan beydkan macnihiisu wuu yar qarsoon yahay sababta qarsoon horta laba meelood buu beydkani khalad ku leeyahay labada meelood uu khaladka ku leeyahay jafakad ma arkaysaa kelmaddaasi waa kelmad gariiba weeyaan waa gariib jafakad faan miyaad u taqaanay jafakad haddii laakiin iftakharad uu odhan lahaa ka waran hadduu iftakharad odhan laha macnuhu qari caazib basiid buu noqon laha way faantay buu macnuhu noqon lahaa xaggaa ceeb buu kaga jiraa taqdiim iyo ta'khiirna wuu ku jiraayo jafakad sow ma ahayn shiyamun bihim shiyamun bay ahayd kolkaa intaa yar ee calaamadaa mayniskaa u kala dhex geliyey waad aragtaa baan u malaynayaa intaa yar baa kolkaa ayaa kalaamkiisa oo kala dhex gashay jafakad way faanaysaa wahum iyagu laa yajfakuuna bihaa iyada uma faanaane bihim iyaga ayay u faanaysaa shiyamun baana u faanayo akhlaaq oo calalxasabi sharafta alagari ee iftiimaysa dalaa'ilun dalaa'il ay u ahaatay dalaa'il idil oo ku tusinaysa waa bilaa fasaaxa beytkaa mutanabi haddaba asluhu jafakad iftakharat buu ahaa buu yidhi iftakharat bihim shiyamu dalaa'il cala alxasabi alaqar wahum laa yaj- wahum laa yajfakuuna biha asalku noocaasu ahaa buu ku leeyahay tacqiid lafdiya ayaa halkaa ku jira taqdiimka iyo taakhiirka ayanu sameeyey fasaaxa la'aantana ka keenay weeyaan xagga kale haddaynu ka eegno shafaqada ee qaraabada ana dee fasaaxa la'aantu xaggaa kalena way ka sugnaanaysaa laakiin iminka ta- tacqiidka lafdiga aynu sharxayna الرابع كأفراد التعقيد المعنوي وتعقيد معنوي وهو تعقيد كمعنويه كون تركيب تركيب كو هذا ويان خفية دلالة دلالة دي سميدة قرصان تهي على المعنى معناها او كتسفيه المراد ايه لو تشيدو لخلال بونا او كلكا ماها الفاظه استبمر سن كاتبو تعقيد لفظي هذا الفاظه استبمرتو لكن waa لخلال خلل في انتقال الذهن ذهنiga guuridiisa ku jirta ذهنiga guuridiisa ayuu ku jiraa buu ku leeyahay kolkaa ugu jiraa fi intiqaali dihni khalalkaasi dihniga guuridiisa ayuu ku jira min almacna alasli macnaha asliga a laga guurayo ila almacna almaqsuudna loo guurayo waa halka kinaayadan tusaalaha idinku soo qaadanaya bisababi iiraadi lawaasim lawaasim ayaa meesha la soo arooriyey albaciidati aad u fogfog almuftaqirati una baahan ilaa wasaa'ida wasaa'id waxyo u dhexdhexeeya kasiiratin oo aad u tiro badan maca cadami duhuuri alqaraa'in qari- qaraa'intiina daahir ma aha addaalati ee ku tusinaysay cala almaqsuudi maqsuudka bian yakuuna inuu ahaadaba weeyaan fahmu lmacna haani macnaha haaniga ah fahankiisa min alawali ka hore laga fahmaa baciidan mid ka fog can ilfahmi fahmiga curfan fahamkii curfi ahaan la yaqaani mid ka fog waxa weeyaan kinaayada oo dhani inaad lafdi sheegto lafdiganna qalbigaagu markuu lafdigan ku dhaco uu intuu ka intiqaalu ka guuro ayuu macno kale u guuraya macnaha kaleana maqsuudadee laakiin waxaa laga yaabaa macnahan iminka aad sheegayso iyo macnaha maqsuudka ah inay kasratulwasaa'id meesha taalo kasratulwasaa'id kasratulwasaa'idka aynu sheegaynaa kasratulwasaa'id waa iska dhici karaan inay meesha yaalliin kasratulwasaa'id ku inoo sheegayaa uu ina leeyahay way dhici karayaan waxa ka mid a waxaa tidhi ninkan de kinaayadii weeyaan tusaaleyowgayga aad taqaaneen waxaa tidhi caliyun kasiiru ramaad waa dambas badan yahay baa tidhi ninkii lagu dambas badan yahay miyaad caayaysaa ninkaa mise waad ammaanaysaa waad ammaanaysaa ninkaa waayo waa kinaayo mid markaad kasratu ramaad markii maskaxdaadu ay ku dhacdo way ka guuraysaa marka laakiin wasaa'id badan waxyaabo badan baa udhexeeya hadda la soco kasiiru ramaad waa deeqsi yaha weeyaan haddaad tidhaa u dambas badan yahay waa deeqsi dambasku maaha ku isagaa ku dul daadaatay waa dambas gurigiisa hor yaalla weeyaan deeqsinimaa looga jeeda xataa daliilkiibaa meesha yaalla kolkaad tidhaa kasiiru ramaad uu dambas badan yahay kolkaad tidhaahdo eeg dambaskii badnaabuu maskaxdu dihnigu ka guurayaa muxuu u guurayaa dab badan oo la shiday dambaska maxaa keena shidid badan sow maaha shididiibuu haddana kasii guuraya shididda maxaa keena raashin badan oo la kariyo sow maaha raashinkii badnaa buu u guuraya raashinka badan baa haddana laga guurayaayo raashinka badan maxaa loo kariyaa dad badan sow maaha dadka badan dee waa martidii dee ninkani waa deeqsiun miyayn ahayn katiiru ramaad kolkaa dadaa u dambas badan yahay nin waa kinaayo waa deeqsi bay ka dhigan tahay xataa daliilkiibaa meesha yaalla haddaad tidhaa ninkani waa deeqsi oo tidhaa caliyun kariimun iyo haddaad tidhaa caliyun katiiru ramaad waxa fasaaxo badan kinaayada sababtay u fasaaxo badan tahay oo cajiib u tahay haddaad tidhaa ninkani waa deeqsi idicaa la yidhaah waa hadal bilaa daliila dee waa deeqsi unbaa tidhaa daliilmaad raacisay waa maya laakiin haddaad katiiru ramaad tidhaahdo macnuhu wuxuu ka dhigan yahay waa deeqsiyo daliilkeeguna waa dambaskan badan waxan badan muxuu u kariyey weeyaan hadduuna deeqsi ahayn kolkaa k- wasaa'ida badan en iminka leeyahay halkaasu maskaxdu ka guuraysaa saas iyu guuraysaa aan leeyahay taa weeyaan kinaayadu intiqaalkaana way u baahan tahay atacqiid lmacnawi weeyaan wahwa tacqiidkaa macnawigihi kownu tarkiibi tarkiibkoo noqdo weeyi khafiya dalaalati dalaaladiisu mid ay qarsoon tahay cala almacnaa macnaha kutusaa almuraadi ee loo jeedo likhalalin khalal buuna u qarsoomayaa fi intiqaali dihni dihniga guuridiisa ku dhacay min almacna alasliyi macnaha asalkaa uu ka guurayo ila almacna almaqsuud uu guurayo kasratu ramaasku kamaynaan guuraynin oo macnihii asalka ahaa ah saw deeqdii umaynaan gu deeqsinimadii umaynaan guurayn wasaa'id badanna waynu sii qaadanay bisababi iiraadi lawaasim lawaasim la soo arooriyey sababtood albaciidati oo aad u fog fog almuftaqirati u baahan ilaa wasaa'ida waxyo wasaa'ida kasiiratin oo badan waa wasaa'idii iminka aan sheegayey waayo dambaska badani dab badan buu keenayaa oo la shiday dabka badanina raashin badan oo la kariyey raashinka badanina dad badan oo loo kariyey dadka badanina marti badan buu keenayaa waa wasaa'id badanna soo maarkaysid ilaa wasaa'ida kasiira maca cadami duhuuri alqaraa'in qaraa-in meesha ka daahirtayna ma taalo adaalati oo kutusinaysa cala almaqsuud waxa loo jeedo bian yakuuna waa inuu ahaadaba buu ku yidhi kiya isagaa sawiraya badayar taswiiriya loo yaqaana xagga naxwaha bian yakuuna waa inuu ahaadaba fahmu lmacna haani macnaha haaniga ah fahankiisa min alawal laga fahmaa baciidan mid ka fog can ilfahmi fahmiga curfan curfi ahaan sidii la yaqaanay waa inuu aad uga fogaado waxaa laga yaabaa inaad tusaalaha ku fahantiin haddii iminka uu idinku yar adag yahay kamaa fii qowli cabaas bin alaxnaf cabaas ibnu axnaf waa shaacir shucaradii dawlat alcabaasiya waa la garanaya dawladdii dawlat alcabaasiyada la odhan jiray waktigeegii ayuu ninkani noolaa gabayaacaana buu ninkani ahaa shariif urida ayaad garanaysaa shariif urida ayaa ayaa- ayaa ardaydiisa ka mid ahaa ninkii gabayaaga ahaa ee caanka ahabaa ardaydiisa ka mid ahaa ninkani wuxuu yidhi
سأطلب بعد الدار عنكم لتغربوا وتسكب عيني الدموع لتجمد asxaabtiisii buu la hadlayaa wallahi waan idinka guurayaa buu yidhi si aynu isku soo jeclaanno kol kastoo ay asxaabtu kale fogaato way isjeclaadaan saw maaha arbel hebel ka warran baad odhanaysaayo inadan marka kale la sheekaysateen baad la sheekaysanaysaa meel baad uga soo qastaysaayo mar kastoo la kale fogaado indheheennu ay isku yaraadaan jacaylka ayaa kordha waa laysa sii jeclaadaa ninkani wuxuu leeyahay sa adlubu waxaan dalbi doonaa bucda daari daartaydu inay idinka fogaato cankum idinka xaggiina waan idinka guurayaa buu yidhi litaqrubu si aad iigu soo dhawaatiin aad ii jeclaatiin haddaba ninkan eeg nimankan waad la yaabaysaa ilaahay luqada carabta fasaaxadu geliyey baad la yaabaysaa saadlubu waan dalbayaa bucdadaar horta kow imikaan guurayaa ma odhane wuxuu yidhi imika waan guurayaa inaan idhaa waa hadal culus waa hadal laga xishoodo bu yidhi nin weyn uma fiicno imikaan dhaqaaqaya kamaan xidhanaya inuu yidhaha laakiin saad siin buu keenay beri dambaan idinka guuraya iyada laftarkeegaa naxariisa ma arkaysaa asxaaban dhayilkaa ku kala tegayn inay yihiin baad aragtaa saadlubu waan guuri doonaa buu yidhi waan dalbi doonaa haddana saadlubu ma odhan ana e bu- e, bucdii ma odhane saadlubu bucdii ma odhane bucda daar buu yidhi alla anuu idinkaba fogaan maaye gurigaygaa idinka fogaanaya hadduu gurigiisu fogaado isaguna muuna fogaanaynuun macnuu afka ka ilaalinaya anaa idinka fogaan inuu yidhaahdaa waa waxaan lagu hadli karaynin laakiin gurigaygaa idinka fogaan buu yidhi waa kinaaya iyada laftarkeegu hadduu gurigiisu fogaado isaguna wuu fogaaday laakiin waa macno uu diidaya inuu toos u caddeeyo siinkiiba baad arkaysay siduu ahaa saadlubu waan dalbaya bucda daar daartaydu inay fogaato cankum idinka ay idinka fogaato litaqrubu si aad iigu soo dhawaatiin waa runtii intan hore oo dhan oo u asiibay oo mar kastay asxaabtu kale fogaato way isjeclaataa wayna isugu soo dhawaataan wataskubu way daadinaysaa caynaaya labadayda indhood addumuuca ilmo ayay daadinaysaa labadayda indhoodna ilmay shubayaan buu yidhi waa maxay wataskubu caynaaya dum wataskubu caynaaya dumuuc waa maxay caynaaya dumuuc waan warwarayaa weeyaan kol haddii aad aad xabiibkaaga ka fogaato maadan warwaraynin ood arki weydo waad warwaraysaa kolka waxaynu soo nidhi in warwarka ilmo laga cibaareeyaa waa macno saxa ah uu asiibe ma arkaysa waa kinaayo waayo nin kastoo ilmaynaya waa nin warwarsan haddaba haddii ilmo aad sheegatid dee warwarun baad uga jeedaa wataskubu caynaaya dumuuc wuu asiibee ma arkaysa halkana kol haddaan kala fogaano dee waan warwarayaayo waan murugoonayaa saaxiibkaa waamaad arkiyo waamaa kuugu dambeeyey baad is odhanaysaa sheekhu halkan caynaaya kitaabka qur'aanku waafaqay ismiga maqsuurkaa marka ya la geliyo caynaaya alifka sidiisaa loo daaya oo ilaahay baa yidhi subxaanahu wa tacaala qaala hiya casaaya casaaya iyo caynaaya mayna isku mid ahayn ya-da yaroo maftuuxun baa la dambaysiiyaa nimankii fasaaxada badnaa ee imaamu shaafici uu jeclaa imaamu shaafici baa ku dhex barbaaray waa reehudayl nimankii reehudayl ee inta badan imaamu shaafici aad uu u jeclaan jiray waa fasaaxadooda cajiib ahayd qureeshta nimanka soo raacay ahaayeen hudaliyiintu nimankaasi laakiin sidan way diidan yihiin oo waxay ugu dhawaaqaan caynaya caynaya bay odhanayaan iyagu ninkii cajiibka ahaa ee shanta inan ee uu wada dhalay mar qura daacuunku ka dilay ma garanaysiin waa nin waxaan u malaynayaa malaha dee ummadoo dhan way wada haysaa ninkaa gabaygiisaa la iloobi kari waayey boqor boqorradu waxay odhan jireen kolkuu inan ka dhigto ka dhinto arhebel gabaygiisii yaa iyo tiriya waan iska safriyay bay odhan jireen shan inan baa mar qura ka wada dhintayoo gabaygiisa waxaa ka mid ahaa
صبغوا هوي وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع nin cajiib abu ahaa cayniyuu ahaa gebigiisu sabaquu hawaya hawaya maad arkaysaa maxaa loo baahnaa inuu ugu dhawaaqo qur'aanka kolka la waafaqayo hawaaya in loogu dhawaaqo kolkaa reer hudayl iyagu waxay qabaan in caynaya iyo hawaya iyo casaya iyo so noocaa in loogu dhawaaqo waa wej bannaan weeye waa madhab bannaan weeyaan waa niman iyaguna asxaabu lfasaaxa ah runtii waa muntaha alfasaaxa hudayl fasaaxadoodu mudariyo way- way way ka yaabisay iyo iyo ummadihii kalabe saadlubu waxaan dalbayaa bucda daari daartiidoo fogaata cankum idinka ka fogaata litaqrubuu si aad u soo dhawaatiin wataskubu way daadinayaan caynaaya labadayda indhoodna addumuuca ilmada macnahaasoo dhan fasaaxu leeyahay ma arkaysa litajmuda si ay u engegaan marka dambeen soo noqdo si ay indhuhu ii engegaan markaynu kala guurno een in badan soo warwareen seexan waayo kolka dambe inuu isku nimaadno ay litajmudaa labada indhood ii engegayaan buu yidhi muxuu uga jeedaa litajmudaa kolka dambe ayaan farxi doonaa markaa dambe aynu isku soo noqonno xabiib xabiib ka raagay kolkuu u yimaad muuna ku farxaynin litajmuda indhaha ay engegayo ay farxaya buu yidhi kolkaa litajmudaadan dambe ayaa khalad ah macnahan uu ujeedaa baciida indhuhu way engegeen kolka la leeyahay bimacnaa waa nin warwarsan oo say u ilmaynayeen ilmadii ay ka maratay weeyaan oo warwarkii ku taagan yihiin laakiin ilmuun ay waayeen litajmuda way engegeen laakiin imi- iminka isagu uma jeedo wakti ilmada loo baahnaa ayay ilmadii daayeen lo- uma jeede waan farxayaa buu ujeedaa kolka kinaayadani waa khalad litejmudaadu waa khalad waa tacqiidkii macnawiga ahaa weeyaan wasaaita uu uga jeedo ayaa dee ayaan macno loo baahna aan ahayn jacala wuxuu ka dhigay sakba dumuuc ilmada la shubayo kinaayatan miduu kaga kinaayoonayo camaa yelzam waxa ka dhasha firaaqa alaxiba axibada kala tegiddeeda oo min alxusni murug iyo walkamad werwer ah fa axsana allayleh halkaa u wanaajiyey wa asaaba wuuna asiibay fii daalika kaa taskuba caynaaya dumuuc طلاق آد عجيب وأيها الكليمي وأصاب وناصيبه ولكنه عباس أخطأ ووقف يبوليه في جعل جمود العين إيش إنجي جيجا مركو كدغي كناية مد كناية كأ عما يجيبه وحي واجبيه التلاطي كلنكو آه من الفرح فرح إيه وسرور سرور آه بقرب أحبته أحبتي سيوسو دوادي أيون كفر حسين وهو خفي معناه وخفي وقرسون وبعيد وانا فوق إذ لم يعرف لما أقول في كلام العرب لما أقول عند دعاتي عند دعائي مركا لبريا إلا- عند دعائي لشخص مركا الشخص لو دعينيو بسرور نلوغو دعينيو سرور أن يقال له إن لو يرهدو جمدت عينك نينك مركا لو دعينيو اللغة العربية لقوم يقانين ليلة جمدت عينك إلهي إذنك إشهدوا ها إنك جناتو saasi mudduca maaha farax baa saasi waa khalad buu leeyahy luqa alcarabiya laguma yaqaano jamadad caynaka lama yaqaan wuxuu ku leeyahay id lam yucraf lama yaqaan fii kalaami alcarab laguma yaqaan cinda ducaa'i marka loo ducaynayo lishaksin marka loogu loo ducaynayo bisuruurna loogu ducaynayo an yuqaala lahu in lagu yidhaah jamadat caynaka in la yidhaah aw laa zaalat caynuka ishaadu yayna ka zuulin jaamidatan mid engegan waa isku macno uun saa lama yaqaan bal ilmacruufu cindahum agtooda waxaa laga yaqaan ana jumuud alcayni jumuud alcaynku ishoo engegtaa inamaa yuknaa bihi in lagaga kinaayoodo can cadami albukaa oohin la'aan xaalat alxusni marka la murugoonayo marka la murugoonayo oohinta la waayo ayaa lagaga kinaayo waanan werwersanaya oohinna ma helayo idhaha weeyaan kama fii qowli lkhansa khansa ayaa asiibtay khansa ma garanaysaa dee cabaas way ka horreysay cabaas oo cabaasiyiinta maha waktigoogii cabaas bin axnaf dee khansana goormay ahayd nebigaba intaan nebinimo laga dhigin ayay inantani iyadu gabaya ahayd naag gabaydo naagta ugu gabayga badan bay noqotay naagtani waxa weeyi dee waa khansa waa haniyatun can tacriif xaqiiqatan khansa nin inantan khansi ihi laba inanay walaalahaayeen baa dagaal ku dhintay sakri iyo nin kale mucaawiya sakri baa lakala odhan jiray mucaawiyay labada dhinacba walaala ka ahaayeen xagga hooye iyo xagga aabbo sakrina xagga aabbun bay hooye ka- un bay walaala ka ahaayeen sakri bay u ooyi jirtay ninka xagga aabbun ay walaalaha ka ahaayeen gabayo aan la arag oon la maqal ayay ka tirisay kolkaa gabaygayga waxaa kamid ahaa gabay dheer oo mutaqaariba ayay tirisay waxay tidhi
عينا يجود ولا تجمدا ألا تبكيان لصخر الندى acaynaya labadayda indhoodow acaynaya inantani maxay waafaqday imika arma ree hudayl bay waafaqday caynaaya sow maaha inayna jira acaynaaya ree hudayl bay waafaqday nimankii hawaya odhan jiray acaynaya labadayda indhoodow juuda baldeeqa ilmeeyo ilmada ka sii daaya bay tidhi walaa tajmudaa hana ku bakaylina ilmada anigoo werweraya ilmada ayaanan idinka waayin bay tidhi walaa tajmudaa waa ilmada ha ku bakaylina alaa tabkiyaani miyaydaan ooyeynin lisakri nadaa deeqda sakrigeygii miyaydaan u ooyeynin ninkii deeqsiga ahaa ee sakri la odhan jiray miyaydaan u ooyeynin bay jirtay nin kolka inantani waxay ahayd walaalkeed weligeed qabrigiisu masaa u dul fadhiyi jirtay gabaygu masaa uga dul tirin jirtay gabaygeygu caan ma ahaan jirine kolkuu ninkaasi geeriyooday ayay dee aad gabayga u badisay kolkii dambe waxaa la tilmaamaa wafdi bay nebiga ugu timid calayhi salaatu wasalaam markii wafdi nebiga ugu timid ayuu nebigu yidhi bal gabaygaagii way islaamtay markay islaamtay ayuu nebigu yidhi bal gabaygaagii in yar ku dhufo kolkaasay gabay yar tirisay kolkaasuu nebigu yidhi ih yaa khunaasa khunaasay bal gabayga sii wad ii sii siyaadii buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kadibna way gabaygay tirin jirtay oo ninkanay u tirin jirtay waxay odhan jirtay awal hore walaalkii waxaan u ooyi jiray inuu noolaado imikana waxaan u ooyayaa inuu naarta ka badbaadi lahaa nin muslima inuu noqdaan imikana ugu ooyayaa bay odhan jirtay afar inanay dhashay ay afartaba dagaalka u dirtay kolkaasay tidhi dee keliya waxaan idinkaga bogsanayaa idinkoo waddada ilaahay kusoo shahiide e ha ii soo noqonina way dardaari jirtay mar kaste weligiin idinkoo dagaalkaa galay idinkoo dhabarka jeediyey yaan laydin arkin bay odhan jirtay waxaan filayaa afarteeda inanba inay shahiideen afartii inanay dhashay
عينا يجود ولا تجمدا ألا تبكيان لصخر الندى walaa tajmudaa baynu u jeednaa iminka kelmaddaa walaa tajmudaa khanse ayaa asiirtay oo jumudulcaynkaasi waxay uga jeedaa iyadoo werwersan ay leedahay indh- labadaydan indhoodow ayaanan oohinta idinka waayin wa qowlu abi cataa yarti ibnu hubayr ninkan laftarkiisuna uu waafaqsan yahay kolkaa iyadaa unbuu waafaqsan yahay oo iyadii oo kale weeyaan wuxuu yidhi isaguna alaa ina caynan lam tajud yowma waasitin calayka bijaari bijaarii damciha lajamuudun hubayr ibnu hubayr waasit in la odhan jiray baan u malaynaya waxay tidhi wuxuu yidhi ninkani alaa ina caynan il
ألا إن عينا لام تجد يوم واسطين عليك بجاري دمعها لجمودون
wa- wa- taasuu tilmaamaya wuxuu yidhi alaa ina caynan il buu yidhi lam tajud aan deeqin yowma waasitin waasit maalintiisa calayka dushaada aan kuugu deeqin bijaarihi damcihaa ilmo istaba joog ah ilmo saa u yaacaysa isha aan kuugu deeqin lajamuudun wayba ku bakayshay ilmadeedii adigoo werwerseen ayay ilmadii aad ka weyday way ku bakayshay buu yidhi labadan gabayaa ee dambe labaduba way asiibeen wixii luqada lagu yaqaanay laakiin khan- eh, laakiin ninkii hore ee cabaas uu ku khaldamay isagu wahaakadaa saasoo kalun bay ahaadeen kullu lkinaayaati kinaayooyinka oo dhan allatii kinaayada oo tastacmiluha alcarab carabtu ay adeegsato liaqraadin ujeedooyin ay u adeegsato oo wa yugayiruha uu bedelayo almutakalimu ninka mutakalimkiihi oo wa yuriidu biha uu uga jeedo aqraadan ukhra aqraad kale tuctabar waa la cibreeyaa khuruuj oo tuctabar loo cibraynayo khuruujan ka bixid inay tahay can sunani alcarab carab duruqdeedii laga baxay fi isticmaalaatihim adeegsigooga wa yucaddu daalika arrinkaa waxaa lagu tiriyaa tacqiidan baa lagu tiriyaa fi lmacnaa xagga macnaha ah xaysu laa yakuunu lmuraad marka uuna muraadku ahayn bihaa iyada looga jeedaa waadixan mid waadixa haddaba su'aal tacqiidka lafdigaa nax waa la iskaga ilaaliyaa soo maha inaad naxwiyada noqotaa lagaga badbaadaa tacqiidka macnawigaa xalkiisi waa maxay maxaad kaga badbaadi kartaa tacqiidkan macnawiga ah tacqiidkan ma- macnawiga ah balaaqada qaybta bayaanka ah ma taqaanaa soo balaaqadu qayb bayaana ma leh qaybtaa bayaankaa baa kaa badbaadinaysa kinaayaynu maanta o dhan ku wareegaynaa kinaayada yaa ka hadla qaybta bayaankaa ka hadasha bayaan oo dhaniba wuxuu ka hadlaa tacqiid macnawiya sidaad uga badbaadayso hadalkaagani siduuna khafiya dalaalo u ahaadeen bimacnaa carabi nooc ay u adeegsatay wax carabi dariiqay martay si adan adigu u garab marin waxaa jira carabtu waxay adeegsadaan hadda kinaayaynu haynaye bal tashbiih bal isticaaran keenayna hadda ra'aytu asadan baa tidhi ra'aytu asadan carabi maxay u adeegsan jirtay markii ra'aytu asadan yusalli fi lmasjid la yidhaahdo ama yaktasim fi lxamaam geesi isagu ma adeegsan jiri isagu isagu isticaaro maaha isticaaradaasaan hadda khaldiya eeg isticaaradaasaan khaldi asadka waxaa lagu tilmaamaa xayawaanka neeftan afkooga ka soo baxda xayawaankay ugu qudhmuun tahay baa lagu tilmaamaa haddaad tidhahdo ra'aytu asadan yaktasil nin maydhanaya ayaan arkay oo bimacnaa neefta afkiisa ka soo baxaysa ay urayso eeg oo xaggaa uga jeeda ka warran soo isticaaro maaha isticaarada carabi may taqaanay noocaasa carabi mayna aqoonin kolkaa waa isticaaradiioo can sunan alcarab aynu ka saarnay weeyaan duruqdii carabi ay taqaanay aynu isticaaradaa ka saarnay maxaad kaga badbaadi kartaa haddaba waxaad kaga badbaadaysaa mar lay inaad fanniga bayaankaa taqaanid bayaanka haddaba bayaankaa loo dadaalo si tacqiid macnawiya la iskaga ilaaliyo alkhaamis ka shanaad ka shanaad hadda waan diidnay ma ogtihiin kasratu takraar weeyaan waa tar- takraar bata kelmadu hadday soo noqnoqdaan ceeb bay keensadaan buu ku leeyahay kownu lafdi lwaaxid waa lafdiga waaxidkaa oo noqda isman kaana ama ismi ha ahaado aw ficlan ha ahaado aw xarfan ha ahaado wa sawaa'an waxaa isku mid a kaana alismu ahaa daahiran aw damiiran tacadada kiyoo tacaduda maratan bax- bacda ukhra marba marka kasii dambaysa ayuu sii tiroobaya bigayri faa'idatin faa'idana laguma hayo ka qowlihi shaacir baa yidhi
إني وأسطار إني وأسطاري سطرنا ساطرا لقائل يا نصر نصر ناصرا
inii anigu wa astaarin hadda sadar baan ku dhaartay sudirna la qoray sadran qoraal la qoraye hadda qoraalka la qoray baan ku dhaartaye la qaa'ilun waxaan odhanayaa yaa nasru nasru nasran baan odhanayaa bal gabayaagaa dhegayso gabayaagaa gabaygiisu fasaaxad miyuu leeyahay may wax alla wax fasaaxuu leeyahay ma jirto maxaa yeelay gabayga qaybta koobaadna waa bilaa fasaaxo qaybtaa koobaad oo sababtay fasaaxa la-aan u tahay waxa weeye astaar sudirna sadran waxaasunbaa bilaa macno soo noqnoqday qaybta dambena nasru nasru nasru waxaa uma soo noqnoqday bilaa macno waa takraar weeyaan takraarka noocaasi waa bilaa fasaaxa laakiin takraarkan sheekhani wuxuu leeyahay ha loo celiyo qaybtii iminka aynu ka soo hadlaynay ee tanaafurkii ha loo celiyo inii wa astaarin sutirna sadran markii la celceliyo waa siqal baa ka dhalanaya celcelintaasuu leeyahay laakiin waxaa jirta celcelintu iskeed hadday siqal u keenatana qaybta siqalkay ku beeraysaa haddayna celcelintani ayna siqal keensanayninna dee ceeb saasay keensanaysaa ma jirto celcelintu hadday bilaa macno tahay mooyaante hadday macno wadato ceeb ay keensanaysaa ma jirto wa ka qowli lmutanabi mutanabi hadalkiisoo kaleba weeyaan aqil anil aqdic ixmil calla salla acid zid hasha basha tafadal adni surra sal buu yidhi ninkani bal wax alla wuxuu tirinaya adba garo beydkaa idil waa bilaa fasaaxa weeyaan waa takraar buu sameeyeyoo kelme isku wada dhadhow unbuu soo celcelinaya beydkan dee ma u malaynaysaa inuu sayfudawla inuu ku yidhi maa u malayn sayfudawla gabayaagu way ka baqi jireen nin kastoo gabayaa ahi kolkuu gabay sameeyo ma hordhigi kari jirin sayfudawla sababta maad garanaysaa gabayaabu ahaa sayfudawla gabay kasta iyo macnihiisa wuu fahmi jiray saa darteed gabayaagu way iska baqi jireenoo armu gabaygaaga ceebadan ku arkaynin ka soo saaraa buu is odhan jiray kolkaa way diidi jireen gabay la iska ilaaliyey la iska ilaaliyey ayaa sayfudawlo loo keeni jiray aqil dhaaf buu yidhi oo dulqaado anil buu yidhi gaadhsii oo aqdic jar ixmil xambaar calla durduuri salla siib waa dee ku celceli weeye calladu acid ku celi zid ziyaadi hasha lul bashab nin noqo weji furfuran tafadal ku soo dhowow adni dhowee sura farax sil xidhiidhi waxaasi waa wada amar bilaa macno ah wax alla wax fasaaxa ay leeyihiin ereyada noocaasoo kale ima jiraan waayo takraar baa ku jira wa ka qowli abi tamaam oo kaleba weeyaan fi fi lmadiix abi tamaam kiyoo nin ammaanaya ayuu isna beydkan dambe yidhi
كأنه في اجتماع الروح فيه له في كل جارحة من جسمه روح kaanahu waxaabad mooddaa fi ijtimaaci ruux ruuxdu kolkay ku soo ururto fiihi dhexdiisa lahu isaga inuu u ahaaday fii kulli jaarixatin xubin kasta inuu uga ahaaday oo min jismihi jidhkiisa ka tirsan ruuxun ruuxi naftu kolkay isku timaadda ruuxu sakaraadku kolkuu hayo fartaama inaad xabijin karaysa aad moodaysaa waxaad moodaysaa fartanna in gaar naf gaarihi ay ka baxayso xubin kanna naf gaarihi ay ka baxayso mid kasta inay naf gaarihi ka baxayso aad moodaysaa kolkaa cid alla cid xajinaysaa ma jirto كأنه في اجتماع الروح فيه له في كل جارحة من جسمه روح waad aragtaayo ruux iyo jaarixe iyo jismi iyo ruux iyo waad aragtaa waxa so takraar buu iminka meeshan la yimi waa takraarka iminka aynu haydinin weeyaan kasratu takraar takraarka culimadu waxay yidhahdeen wuxuu ku rimoobayaa xataa laba kelmadood keliya Ka- takraarka wax sii badan hamoodin laba kelmadood ayuu takraarku ku rimoobaa kasraduna saddex iyo wax ka badan bay ku rimowdaa kasratu takraar saddex baa ugu yar takraarkana labaa ugu yar asaadiska lixaad tataabucu lidaafaat waa idaafooyinka oo israacraaca buu yidhi kownulismi ismigoo ahaada mudaafan mid la idaafeeyey idaafatan idaafo oo mutadaakhilatan isgelgelaysa haaliban sida haalibka ah ka qowl ibni baabikba weeyaan ibnu baabak ninka uu leeyahay hadalkii uu lahaa حمامة جرع حومة الجندل اسجعي فأنت بمرأة من سعادة ومسمعين shimbir buu la hadlayaa shimbirahan ayuu mid la hadlayaayo wuxuu yidhi xamaamata jarcaa xawmati ljandal jandalku waa dhagaxa xawmaduna waa meesha ugu weyn jarcaa waa dhulka qaybta dhagaxa badan dhulka qaybtiisa dhagaxa badan dhagaxdiisa mucdamkeega xamaamada yaree taaganay xamaamada qooleyda soo maahayn ama xamaamkaa yare ee cidladaa taagan cidla ayuu kaga kinaayonaya dhulka cidlada ah dhulku hadduu cidlo yahay ma og tahay waa barwaaqe dhulkaa barwaaqada ah ee dad aad ka baqdaana uuna joogin xamaamkaa yare geedka fuushanagu buu leeyahay he is fa anti adigu bimar'an meel lagaa arkayo ayaad ku taagan tahay min sucaada sucaadi meel ay kaa arkayso ayaa taagan tahay wa masmacin lagaana maqlaye isjici ku dhufa sajxigaagii heestii yarayd noo qaadi buu yidhi xamaamadaasay sucaadi wayna ku arkaysaa wayna ku maqlaysaaye sucaadaa kuna arkaysa kuna maqlaysa heestii noogu dhufo buu yidhi kolka waad aragtaayo sucaadada waa inan waxay kaga kinaayoodaan inta badan waxay yidhaahdeen shimbirahan yaryare codka ku dhuftaa codkan ay samaynayaan sax maaha waa hinaasaa ka keenay bay leeyihiin shimbiruhu way hinaansan yihiin kolkan cod yaroo qurux badan ku dhufanayaan maxay ku hinaaseen inan yaroo cod qurux badan ku dhufanaysa ayay maqlaan mar alla markay inantaa maqlaan ayay is yidhaahdeen inantaa codkeyga cod ka sii macaan ku dhufta way hinaansan yihiin kolkaasay ti kolkaasuu leeyahay xamaamadaasay inantii aad la tartami jirtee sucaado la odhan jiray wayna ku arkaysaa wayna ku maqlaysaaye bal hadda codkii yaraa ku dhufo kolka waa noocaas oo kale dee inta badan waa cilal cilal cilalka waa badiica ka hadli doonaa badiica dambaa ka hadli doonaa sumaydan arki jirin kii odhan jiray roobka da'aya roobba maahee ninkan deeqsinimadiisunbuu cirku ka xanaaqay daruuraha xanaaqay buuhi ninkan deeqsinimadiisi wuxuu bixinayo kolku ay daruurihii arkeen unbay yaabeen buu yidhi daruuruhu noocay yihiin ninkan deeqsinimadiisiyo daruurtii markay xanaaqday way dhididay kolka waxaanan roobka moodaynaaba waa dhidid buu leeyahay waa cilal waa badiica dee waa sax maaha laakiin waxaa jirta nimankan inta badan waay badiicaynu ku arki doonaa halkaana idaafooyin badan baa yaallo xamaamata waa mudaaf jarca waa mudaafun ilayhi jarca baa mudaafa xawma ayaa mudaafun ilayhiya xawma ayaa mudaafa jandal baa mud- mayna idaafooyin badan ahayn jandalna mudaafun ilayhi buu sii noqdee waa idaafooyin badan حمامة جرع حومة الجندل اسجعي فأنت بمرأة من سعادة ومسمعين waxaan ku diidaynaa beydkan fasaaxama kasratu lidaafaadka uu inaleeyahay ama tataabucu lidaafaadka kitaabka qur'aanka ayaa lagu arkay dikru raxmati rabbika cabdahu zakariya intaasoo dhani waa mudaaf iyo mudaafun ilayhi mudaaf iyo mudaafun ilayhi mudaaf iyo mudaafun ilayhi fasaaxana way leeyihiin qaacide miyaynu ka dhigi karnaa idaafooyin badaniba kalaamka fasaxay u diidayaan qaacide kama dhigi karno waayo aayadda qur'aanka aynu u deliishanaynaa aayadda qur'aankeena waa muntaha alfasaaxa fasaaxada heerkii ugu dambeeyey weeyaan kolka culimadu wax kale ha sheegaan halkanay tataabucu idaafa inaga yidhahdeen tadbiiqa idinkaan idiin daynayay laakiin insha allah dhowr dhowr dhowr dhowr erey baan idiin macnaynaya si aad uga soo qiyaasatiin bayin bal hadda waxaad bayaamisaa buu yidhi alcuyuuba bal ceebaha bayaami alatii ceebaha oo akhalad dhimaysa bifasaaxati alkalaami kalaamka fasaaxadiisa fii maa yaatii ereyadan soo socda laka alkhayru gayrii raama min gayrika alghina wagayrii bigayri alazaqiyati laaxiqun
لك الخير, لك الخير غير إشام من غيرك الغنى وغيري بغير الآزقية لاحقون
laka alkhayr khayr oo dhan baad niyahow leedahay hayrii nin aan ani ahayn ayaa raama ka doona min hayrika hayrka alghinaa deeq wa hayri aniga hayrkay ayaa bigayri lazaqiya azaqiyada hayrkeed laaxiqun tegaya ama ku dhegaya buu leeyahay la soco ninkani nin buu ammaanayaa wuxuu yidhi khayr oo dhan horta adinbu kugu gebagaboodaa khayr ba adigaa iskale buu yidhi muntaha alkhayr baa tahay haddaba maadaamaod sidaa tahay nin aan ani ahayn ayaa nin aan adi ahayn xoolo weydiisanaya waaba miskiin waayo nin kasta oo wax su-aal u baahani aduna ku weydiista buu yidhi adun baa khayr oo dhan leh laka alkhayr khayr oo dhan baa kuu ahaaday hayri aniga hayrkay ayaa raama dalba min hayrika hayrkaa ka dalba alghina qaninimo wa hayri aniga hayrkayna bigayri lazaqiyati azaqiyada hayrkeed ayuu laaxiqun tegaya ninka meesha azaqiyada meelaan ahayn tagaana waa alla ilaah nin aan ani ahayn buu yidhi haddaba beytkaasi fasaaxo ma leh sababtuu fasaaxo u yeelan waayey waa maxay tanaafur alxuruuf baa ku jira tanaafur alxuruuf ma kii mutanaahiga ahaaba mise waa kii hayru mutanaahiga ahaa may waa hayru mutanaahi wuxuu ka dhashay takraarka oo laka hayri hayrida soo noqnoqotay ma arkaysa in yaroo culaysaa ku jira waa k kariimun mataa amdaxu amdaxudii oo kale weeyaan لك الخير غير إشام من غيرك الغنى وغيري بغير الآزغية لاحقون غيري غيري لا صنع رقنا سوي وزورنا من كان له زائرا وعافع في العرف عرفانه وزور وحا كان لحظي من روح با كان لحظي كان أها له يسيق زائرا مدبوقنا وعت الماما يا ننحور الهاي ومسكينو بي هداد مسكينو دو طريقة لك قبيريا nin kastoo kuu iman jiray ama ku soo buuqan jiray inaad shaxaaduu ka baqayaayo dariiqaa kolkuu kuu arko ka kalu ka wareegayaabuu ku leeyahay waswarra waxa ka leexday man shaksi baa ka leexday kaana ahaaday lahu isaga zaa'iran mid buuqanaya nin kastoo ku soo buuqan jirayba uu ku garab maraya buu dariiquu kuu banaynaya wa caafa waxa diiday caafi lcurfi curfiga kii diidayeyna cirfaanahu cirfaankiisii buu diiday nin kastaana cirfaantii iyo aqoon macrifadii cirfaantu waa macrifadii idiin dhexaysay nin kastaana oo ku garanayeyna garashadaadii buu diidayaayo adigu ku arkayo ayuuna salaamu calaykum ku odhanaynin waayo ninku yaqaanaba maaha inlay buu leeyahay kolka saasuu doonaya inuu ninkani ka hadlo nooca hadalka udhigo haddaba waswarna man kaana lahu zaa'iran wacaafaca fi lcurfi cirfaanahu beytkaasi waa bilaa fasaaxa fasaaxa la-aantiisana maxaa keenay fasaaxa la-aantiisa waxaa keenay waa tanaafur lkelimaat hadda tanaafur lxuruuf maaha tanaafur lkelimaat waa qaybtii mutanaahiga ahayd welibana وqبر xرب بمكان qفr وlaysa qربa qبr xرب qبr وcاaفca في الcرف عrفاanhu cاaفca في الcرف عrفاn waxaa isku soo noqnoqday waad aragtaa baan umalaynaya kolkaa mتناaفir baa beytkaana ku jira
أنا يكون أبا البرية آدم وأبوك والثقلان أنت محمد
أنا يكون seebuu u ahaanaya abalberiyati مakhluuq oo dhan aabahood suu u ahaanaya aadamu ninka aadamihi ya suu aadam makhluuq oo dhan aaba ugu noqonaya ya wa ab wa anta wa abuuka wa anta adiguna abuuk wa abuukana wasaqalaani anta muxammedun afwan wa anta adiga iyo wasaqalaani saqalaankaba abuuka aabbaha muxammedun buu ahaaye haddaba waxaa jira beytkan laftarkiisa ninkani wuxuu doonayaa inuu tilmaamo nin buu ka hadlayaa nin buu ammaanayey iminka inooma sheegin ninka ninku ammaanayey wuxuu doonaya inuu yidhaah aadam siduu makhluuqa oo dhan u dhali karaa makhluuqa oo dhan sababoo aabba ugu noqon karaa waayo aadam waa su-aale ma insiguunbuu dhalay mise insiiyo jinba u dhalay insigunbuu dhalay saw ma ahayn kolkaa wuxuu doonayaa ninkanuu ammaananayo inuu yidhaahdo ninkan aan ammaanayaa eg ninkan aan ammaanayaa waa saqalaan oo dhan jin iyo insiba ninkani wuu yahay jin iyo insiba wuu yahay labadaba wuu la tacaamulaya wuu la tacaamulayaa labadaba wuxuu leeyahay waxay aaminsan yihiin raggu inay sifooyinka wan wanaagsani ragga ku baahan ku baahsan yihiin oo ninkani hadduu caqli leeyahay kan kalena caqli leeyahay waxaa laga yaabaa caqligoogu hadda inuu iskhilaafsan yahay la soco waxaa laga yaabaa ninkan inuu muurta adduunyada caqli fiican u leeyahay kan kalena inuu muurta aakhirada caqli fiican u leeyahay midiba inuu dhinac caqli u yeesha laga yaaba caqligu ragga wuu ku baahsan yahay kani hadduu caqli leeyahay inuuna lahayn baa laga yaabaa geesinimo iyo shajaaco kani hadduu shajaaco leeyahay inuuna geesinimo lahayn baa laga yaabaa kani hadduu caloladayg le- waxa hadduu caloladayg iyo shajaaco leeyahay inuuna deeqsi ahayn baa laga yaabaa haddii insigii sifo wanaagsan ay yeelan waayeen inuu insigu jinku yeeshaa laga yaabaa kolkaa haddii nin qura laga helo wixii sife ee loo baahnaa waxay aaminsan yihiin sifooyinkan iyay ku baahsanaayeen jin iyo insiba sow maaha dee jin iyo insiba wuu noqday bimacnaa sifooyinkii jin iyo insiba ay lahaayeen buu yeesho jin iyo insiba wuu noqday kolkaa ninkani jin iyo insiba wuu yahaye aadam jin iyo insiba miyuu dhalay mise insi unbuu dhalay insi unbuu dhalay dee aadam aabbaba uma noqon karuu doonaya kolkaa inuu yidhaahdo saasuu xag ka wata xaggaasa kolkaasuu yidhi annaa yakuunu seebuu uu noqonaya abalberiyati makhluuqa oo dhan aabbahood aadamu ninka aadamihii aadam sideebuu makhluuqa oo dhan aabbo ugu noqonayaa buu yidhi makhluuq oo dhan inuu aabbo u noqdaba maahe waad aragtaa maslada adigu caynu shariico kuma eegeysid annaa yakuunu abalberiyati aadamu seebuu aadam makhluuq oo dhan aabbo ugu noqonaya waad aragtaa wa abuuka anta wasaqalaani muxammadun wa anta hadda adiguna وأبوك وثقلان أنت محمد كلمتها تأخير يا تقديم بك